muuqaalka keynta jimicsi fadhiiso ama jiifso si raaxa leh hubso haddii ay suurtagal tahay inaadan lagu qasi doonin inta aad ku jirto jimicsiga haddaad karto xir indhahaaga si tartiib ah u ogolaaw jirkaaga inuu isdejiyo inta aad bilaabin inaad maskaxdaada kusoo qaadatid sawirka keynta u ogolaaw in sawirka keynta oo aad khayaalkaaga ku haysatid usoo baxo banaanka sawiro in ay naftaada ku soconayso wado dhex marto duurka wadadu way jilicsan tahay gobahaaga hoostooda ciid isku dar ah ayaa dhex taal caleemaha ayaa daadanayo waxaa ka baxayo geedo qodxo leh iyo dhir gaagaaban markaad soconayso jirkaaga ayaa isdejinayo oo maskaxdaadu way isnadiifinaysaa si aad iyo aad u badan tallaabo kasta oo aad qaado ku neefso hawo nadiif ah adiga oo ka buuxinayo sanbabadaada gebi ahaanba hadda si tartiib ah u neefso si buuxdo u neefso adiga adigoo dareemayo firfircooni qaado neef kale oo hoos u dheer dib usoo nooley oo si buuxdo u neefso adigoo u ogolaanayo jirkaaga inuu dego si dheeraad ah sii wad inaad si tartiib ah un oo hoos u dheer u neefsato markii aad dhex marayso duurka hawadu waa qabow laakiin way fiican tahay qoraxdu waxay ku beegan tahay geedaha iyada oo sameynayso qaab wareeg ah oo dhulka hore usii socdo adiga oo dhageysanayo dhawaaqa keynta shimbiraha ayaa heesayo dabeyl tartiib tartiib ah ayaa duulaya caleemaha geedaha ka daadanayo dabeyshu way jilicsan tahay jirkaaga ayaa xasilooni badan dareemayo inta aad socotid tiri tilaabooyinkaaga oo si wadajir ah u neefso neef qaado labo saddex afar qabo neeftaada labo saddex neeftaada bixi labo saddex afar shan neef qaado labo saddex afar qabso neeftaada labo saddex neef qaado labo saddex afar shan neef qaado labo saddex afar qabo neeftaada labo saddex neefta bixi labo saddex afar shan sii wad si aad u neefsato sidaan oo kale tartiib tartiib iyo hoos u dheer waxaad dareemeysaa nasiino badan markaad dhex soconayso duurka waxaad dareemeysaa murqahaaga inay isdejinayaan oo ay dheereynayaan sida ay gacmahaagu ula garaacayaan laxanka socodkaaga waxay dareemaan dabacsanaan nasiino iyo dhutin markaad sii wado socodka waxaad bilaabeysaa inaad si kor ah u fuushid waxyar waxaad si fudud ugu joogsan kartaa dhagaxyada siman ee wadada hawada hareerahaaga ah way xasiloon tahay geedo yaryar ayaa ka baxayo dhinacyada wadada agagaarkaaga ayaa ah noocyo badan oo cagaaran caleemaha qaar geedaha waa kuwo jilicsan cagaar khafiif ah caleemaha qaar ayaa ah cagaar madow xoog ah dhirta badanaa waxay leeyihiin cirbado u muuqdo kuwo aada u jilicsan oo aada u cagaaran sagxadda dhulka keynta waa qaaro weyn jilicsan oo cagaar ah wadada waxaad ku aragtaa geedo dhaadheer oo ku korayo labada dhinacba qaarkood waxay leeyihiin jilif cad kuwo kale waxay yeesheen midab madoobaad ah oo adag ku raaxayso midabada dhirta kala duwan cad buni casaan madow dhammaan midabada xiisaha leh waxaad jeceshahay jilicsanaanta dhirta cagaaran iyo jilifta geedaha geedka liinleyda waxaadna ku raaxaysanaysaa udgoonka cusub ee geedka canabka ah carafta duurka hareerahaaga ah hawada waa cuseyb oo waxaa ka buuxsamay udgoonkii waxyaalaha keynta oo dhan waxaad awoodaa inaad carafsato carada mugdiga ah halkaas oo ka baxayso mushroom qurux badan waxaad urinaysaa carafta ubaxa ubaxyada u fiirso balanbaalista iyo shinida ku wareegsan hareerahaada markaad u dhowdahay dusha sare ee jidka waxaad arki kartaa iftiin qurux badan oo kusoo qulqulayo jidka sida wareega geeska waxaad u arkaysaa si nadiif ah duurka dhexdiisa muuqaal qurux badan ayaa ku soo tilmaamayo safarkaaga waad ku daashay jirkaagu wuu daalay wuuna cuslaaday waxaad dareemaysaa farxad iyo raynrayn bal qiyaas inaad ugu dhaqaaqdid nadiifinta hortaada waxaa kuu muuqdo dhagax weyn oo siman sida inuu ku sugayo kursi aad ku nasato dhagaxa ayaa si fiican loogu dhejiyey kor ayaa ka daawanaysaa muuqaal qurux badan fadhiiso ama ku jiifso dhagaxa haddaad rabto waa mid aada u raaxo badan waxaad dareentaa nasiino iyo fudeyd way kulushahay kaaguna wuu qabow yahay hareerahaaga fiiri gadaashaada aad ayay u qurux badan tahay keynta cagaaran oo qurux badan hortaada waxaa ku yaal buuro dhaadheer oo cajaa'ib leh markaad hoos ka eegayso bartaada waxaad arkaysaa doox geedo leh iyo horo buluug ah oo hoos u dheer oo dhalaalayo waxay u muuqataa sidii koronto xoog leh oo kor ugu kacayso nadiifinta waxay ka kooban tahay dhagaxyo carada dusheeda iyo dooga sareeyo cawsku waa jilicsan yahay waxaana dareemaysaa xanto xanto ubaxa ka baxayo cawska ayaa si tartiib ah hawada u wareejinaysaa haadku si degan ayuu ugu soo baxayaa geeska darafyadiisa si uu u daaqo bannaanka gaarada ayaa madaxeeda kor u qaadato si ay kuu fiiriso waxaad arki kartaa sanka duleelkiisa u dhaqdhaqaaqayo si uu u qabsado udgoonka sagaarada waxay matashaa xoog iyo nabad waxay sii wadaa inay si tartiib ah wax u cunto ka hor inta aysan dib ugu laaban dabagaalayaasha waxay kor ugu ordaan gudaha iyo waxay dhex maraan geedaha waxayna ku tartamaan nadiifinta waxaad dareemeysaa qoraxda kuleelkeeda oo jirkaaga ku dhacayso inta aad nasanayso mararka qaarkood waxay bixisaa dabeyl qabow oo jilicsan ku raaxayso muuqaalka quruxda badan ee kugu heeran waxaadna dareemeysaa in jirkaagu uu nasanayo xataa wax badan waxaad jeclaaneysaa nabadda iyo deganaanshaha meesha aad joogto jirkaagu wuxuu noqdaa mid diiran oo culays sii wad neefsashada si nadiif ah hawo nadiif ah qaado waxaad dareentaa deganaan isdejin nabad iyo deganaansho midnimada dabeecadda kugu hareeraysan ku raaxayso dhawaaqyada iyo carafta duurka gadaashaada ah dareen qoraxda kuleelkeeda oo gubaya maqaarkaaga dhageyso shimbiraha heesaya oo hadaaqayo dhageyso caleemaha dabeysha soo daadineyso dabagaalayaasha wada sheekeysanaya eeg midabada quruxda badan ee ubaxa dooxaha cagaarka ah iyo buuraha dhaadheer waxaad dareentaa dhagaxyada adag cawska jilicsan ee hoostaada ku jiro oo kor u eeg cirka buluuga ah waxaad arkeysaa duruur yaryar cadcad oo duldul wareegaya samada u fiirso iyaga oo socdo tartiib tartiib tartiib iyagoo isbedela qaabka ay u socdaan ku raaxayso meeshan nabadda ah markaad diyaar u tahay inaad ka baxdo meeshan nabadda ah si tartiib tartiib ah u bilow inaad dib usoo nooleyso jirkaaga ogow inaad kasoo noqon karto keynta khayaal abuurka ah markasta oo aad jeclaato sidaad dib ugu soo to hayso dareenka deganaanshaha ah nabadda iyo nasiinada farahaaga iyo faraha lugahaaga kala bixi dhaqdhaqaaji garbahaaga kala bixi haddii aad rabto markaad gebi ahaanba diyaar u tahay indhahaaga fur oo dareenkaaga soo jeedi feejignaaw oo isdeji